Deegaanka Ras Kamboni, oo ah deegaan xeebeed ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay booqasho u kuurgalidda baahiyaha deegaanka ka jira ku tegay wafdi uu qayb ka ahaa Xildhibaan Cumar Xasan, waxaana mas'uuliyiinta wafdiga ay soo kormeereen dhammaan qaybaha markaasi kala duwan ee adeegyada bulshada sida iskuulka deegaanka, isbitaalka, iyo goobaha markaasi bulshada deegaanka Ras Kamboni ay biyaha ka helaan. Mas'uuliyiinta ayaana intii markaasi ay ku sugnaayeen deegaanka la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, iyagona ka dhageystay baahiyaha ka jira deegaanka Ras Kamboni oo ah deegaan xeebeed ay dadkiisa inta badan ku tiirsan yihiin kalluumeysiga, xoolo-dhaqatada, iyo sidoo kale tacabka beeraha. Xildhibaan Cumar Xasan Oobo, oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii kormeerka ku tegay deegaanka Ras Kamboni, dibna ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo la hadlay warbaahinta, ayaa hay'adaha samafalka ee ka howlgala Jubbaland ugu baaqay in ay gurmad degdeg ah la gaaraan bulshada deegaanka Ras Kamboni.
hay'adaha samafalka meesha inay tagaan maadaama meesha dagaalka dhacay eh, inay soo indheeyaan Eh, dhibaato badana meesha ka dhacay dadaa barakacay dadaa guri la-aan aha marka waxaan ka codsanahay hay'adaha dhan samafalka meesha inay tagaan eh, si emergency ah ay tagaan meeshan soo xal- xaaladda soo ogaadaan insha allah Deegaanka Ras Kamboni oo ah deegaan xeebeed ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay dadkiisa inta badan ku tiirsan yihiin kalluumeysiga iyo sidoo kale xoolo-dhaqatada, waxaana wakhtigan markaasi ka jira gudaha badda oo inta badan ay kalluunka kala soo bixi jireen dabaylo xooggan oo aan u saamaxaynin in ay markaasi sidii hore u soo kalluumaystaan. Dhanka kalena, xoolo-dhaqatada ayaa wajahaya xaalado adag oo ay markaasi u sabab tahay abaarta baahsan ee ka jirta guud ahaan dalka, gaar ahaan deegaanada Jubbaland oo keentay kadib markii ay baaqdeen roobabkii deerta ee la filayo oo sidii markaasi loo filayo aanu di'in.